maalinta caalamiga ah ee waalidka kowda juun ee sanad kasta ayaa loo dabaaldegaa waana maalin ay qaramada midoobay ku dhawaaqday sanadkii labadii kun labaiyo tobankii si dunidu u qorto una qadariso kaalinta muhiimka ah ee waalidku ay ka qaataan nolosha ubadka bulshada iyo horumarinta jiilka cusub maalintan waxa ayna xasuusinaysaa in waalidka ay yihiin tiirka ugu adag ee nolosha qoyska luul xasan salaad oo ah hooyo u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa sharaxaysa kaalinta waalidka soomaaliyeed ee ubadka waalidku horta waa lafdhabarta lafdhabarka caruurta barbaarin hadday noqoto hadday noqoto hadday wax u sheegis noqoto wax walba waalidku midka gacanta ku hayo hor iyo dib ilaa uu dhalo ilaa iyo uu heer ka gaaro barbaarinta midka ku hayo wey waana lafdhabarta ugu horeysa ee meel walba waxqabadka barbaarinta caruurta waa waalidka marka waalidku meel uu dayn karaba male hadday hadduu weynaadi hadduu yaraadaba mar walba waxa gacanta ku haya oo barbaariya oo hormariya oo waxbara oo caafimaadkiisa ka shaqeeya oo hoygiisa ka shaqeeya wax walba waalidka weeyaan abri dhanka kale sheekh nuur cali xaashi agaasimaha wasaaradda diinta iyo awqaafta galmudug ayaa isna sharaxaad kooban naga siinaya mudnaanta diinta islaamka ay siisay waalidka islaamku si guud ayuu xuquuqda waalidiinta uu meel sare gaarsiiyey xuquuqda waalidku ay marka laga fiiriyo xuquuqda waalidka ee saaran caruurta islaamku wuxuu si weyn u xurmeynayaa waalidiinta wuxuuna caruurta ku waajibiyey si gaara ugu waajibiyey dhowrista iyo u adeegidda waalidiinta gaar ahaan marka ay waalidku da-doodu ay gaboobaan oo ay da-weyn gaaraan xuquuqda waalidku waa ku markii la fiiriyo dhanka dhallinyarada iyo caruurta waa kuwo aada u ballaaran oo xuquuqiyaad aada u fara badan ayay waalidku ku leeyihiin caruurtooda waxaana ka mid ah daryeelka iyo adeegsiga waalidiinta inay waalidkooda horta caruurtu waa inay si wanaagsan u daryeelaan waalidiintooda si gaar ah marka ay gaboobaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wabilwaalideyni ixsaana imaa yabluqanna cindaka alkibara axaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa waqul lahumaa qowlan kariima ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu ilaahay wuxuu xukmiyey inaadnan caabudinin ilaa iyaahu asaga maahane wa bilwaalideyni ixsaana waalidkiinana ixsaan inaad u samaysaan
waalidiinta soomaaliyeed waxa ay door muhiim ah ka ciyaaraan horumarinta mustaqbalka caruurtooda sida waxbarashada caruurta xasilinta qoyska ilaalinta dhaqanka suuban iyo nabadeynta bulshada waxaana maalintan caalamiga ah ay tahay mid lagu xusayo islamarkaana lagu qirayo muhiimadda waalidka